haatana kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii caweyska iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskiio caawana qodobada aynu ku soo qaadan doonno islamarkaana aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah shilkii dadka ee ugu khasaaraha badnaa buu ahaa oo ninka kalena toban qodob wejiga afar qadaadka ayaa la tolay ama sagaal qodob baa lay tolay laba feeroodna way jabeen afar ilgana markaa way iga dhaceen waa sheeko kale oo ku saabsan mirqaanka iyo waayihiisa sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga shugligay naftaydirisaa ku tidhi dhakhtarkaygee matalan dunidani matalan
waa fanaanka qamar suugaane oo isaguna barnaamijka caawa inagula caweyn doonaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qoomiyado badan oo ku nool oo meelo ka mida geeska afrika oo ay soomaalidu ku jirto ayaa si joogta ah looga isticmaalaa qaadka waxaana la tilmaamay inuu dadka qaara saameyn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan inta ay qaadi karayeen iyadoo laga soo wariyo sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkooda mahadha ay reebaan islamarkaana berye laga sii sheekeeyo toddobaadkii hore waxaad dhegaysateen mid ka mida sheekooyinka qaadka iyo waayihiisa oo inala wadaagay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo isagoo hore qaadka u cuni jiray hase yeeshee hadda iska joojiyey waxaana uu caawana inala wadaagi doonaa sheeko kaloo ka mida waayihii uu mirqaanku baday ambaba uu soo mariyey iyadoo toddobaadkii hore inoo joogtay maxamuud oo intuu mirqaama ilkaa iska guray caawana waxa uu inala wadaagi doonaa dhacdo kale oo ku dhacday oo iyaduna waayahaasi mirqaanka uun la xidhiidhay taasoo ahayd inuu xilli xilliyada ka mid ah nin jiiray kadibna ay dhaawacyo soo gaadheen labadoodaba balaa soo dhoweeye maxamuud oo sheekadaasi sida ay u dhacday inoo faahfaahinaya sheekada kale waxay ahayd horta sida runta ah haddii waddanku ama journalist markaa dee waafiya lahaan laa ama bugga dhacdooyinka la geli laha sheeko dhacda lagu geli laha way ahayd shilkii dadka ee ugu khasaaraha badnaa buu ahaa oo ninka kalena toban qodob wejiga afar qadaadka ayaa la tolay ama sagaal qodob baa lay tolay laba feeroodna way jabeen afar iligana markaa way iga dhaceen way ciireen laakiin waan soo toosiyey markaasead u jiidhay markaasee wax u dhaceen ninka sead u jiidhay ninka waxaan u jiidhay marka hore jaad fara badan baan cunay oo laydhaa fayaanbaabulla la odhan jiray nin aanu walaalano cabdi etiya la odhan jiray baan markaana jaadka la iibin jiray marka waxaa dhacday in jaadkii markii uu wax yar inagu soo hareen ama in yaroo rabdada laydhaa oo dhigtay uu yidhi meel inoo dhig ayaan markii aan duhurkii soo toosay si laba mijood sii cun sa runtaa markii faxalibkiibu iga dhigo jaadkii beri waan qaybiye toban mijood sideed iyo toban mijoodna markiiba waan cunay waxaan dareemay inay dhexani jirto markaan soo kacay tiriig ka soo dhex baxay waxaan damcay markaa beriga yara waan dheerayn jiray inaan gucleeyo oo aan cararo isla markiiba maskaxdii qaladka soo saari jirta waxay soo saartay berigaad yaraa waa dheerayn jirtay laakiin hadda muddaad qayilaysay bal ka warran malaa socodkaagii u isdhamay markaa waxaan damcay inaan faydii tijaabiye haddana haa waddada siinay waa dallacad anoo ka soo dhaadhacaya waddadii ayaa waxaan arkay laba nin cod rag oo soo socda laba nin oo sigaar cabayaan arkay maskaxdii dee qaladka ku socotay waxay xisaabisay inaanan waddada ka leexan oo aan jabi karin laakiin labada nin wey kala foga in aan dhex maro waayo labadaa dab baan arkayaasho mid bilaa istooba baa u dhexeeyo shaar buniyana xidhan maxaad ka wadaa mid bilaa istooba waxaan ka wadaa yacni labada nin sigaar cabayaan oo ku dareemay soo socodkooda laakiin sigaar muu cabayn y markaa isagu sigaar baanu cabayn kadibna ninkii dhexe ayaan ku dhacay anigoo xawligeydii qaatay de ayaa qiyaastii boqolkaydii ku socda ayaa ninkii dhexe face baan ugu dhacay markaa markaa waxa dhacday in aan ninkii halkaa labadii nin ugala dhex baxo dhulka uu ku dhaco anna ag kambaruursado aan baabacooyinka ku yar cararay labadii niyo dambe waree ibraahim ibraahim bay ku dhawaaqeen kadib waxaan dareemay haddana labadan inay dee gacan igaga dhici karto laba noo bulersita waan ka tallaabsaday ciribtaan ku dhuftay anigu sidaa runtaa waxaa sheegay anigii markaan xaafadihii tegey maqaaxi loolan jiray xeemagaala galay nabar weyn igu yaallo wejigii kala jeexayay ayaa layihi ciddii ku dishay sheeg nin dhalinyaraana waan ahaa markaa ninkaa maan aqoonsan markaana waxaan ku leeyahay, war halkaasaan ku jiray kadib halkii baa la tegey sarunta dadkii markaa goobta joogaa la weydiiyo halkan maxaa ka dhacay waxaa yidhi ibraahim cadano halkan jinku dardaray wallaahi naf laguma qaadin ninkii waad jiidhay kadibna labadii nin baad ka carartay waxaad tidhi gacan bay kuu qaadi doonaan dadkii waad u sheegtay inaad maxaan ku idhaahdaa sheekadaasi dhacday meeshii baa la yimi waxaa la yidhi markaa halkan u jiid ninkii odaygaa ku jiiday hebel marka da- taa macnaheed dadkii waxay u fahmeen inaanad adigu jiidhinayn ninkan jin- jindirdaray bay u fahmeen haa sababtoo ah ah, waxaa laftigeedu qosol ama ama kaag leh labadii ninan anigu dhex maray waxay idhahdeen cid ninkanna dhex martay maanaan arago ninkan noo dhexeeyey jiidha annagu maanaan arag bay yidhahdeen markaa sida runtaa iyaga ayay sheekadu ka timi jin baa derderay laakiin waxaa kasii qosol badneed anigu anoo feedhaha sawirka la saarayo isaguna qadaadka sawirka la saarayabaa subaxii ergeysa gruub hosbitaal la isugu kaaga keenay halka iyaga islayga kadib waxaan leeyahay ninkan anaa ku jiray se imaad jirin buu leeyahay sa runtaa labadeeda ilaahay uu nacaafiyey oo waxba maanaan mataqaanaaye dee dhiboo dambe nama sii gaadhin dakharadaas mooyaane laakiin dee shilkii ugu khasaaraha badnaa buu ahaa sababta keentana koley mirqaankaas bay ahayd waa gartay marka waxaad u sheegtay inaad adigu jiidhay laakiin way ka dhaadhici weyday inaad- inaad inaad aad u jiidhay way ka dhaadhici weyday haa sa runtaa xawligan markaan ku soconaya iyo dhaliira ahaa iyo dhaafidaan dhaafay markaba ayaa loo qaadan waayey inuu ninkan nin jiray waa gartay adiga markaa dhaawacyadu halkee kaa soo gaadheen Dee aniga soo runtaa calaamadii wejiga weli way igaga taallaa oo dakarka hadda weyne wejiga igaga yaallo weeyaan Een, ilkihii mataqaanaa dee waa alkasaa inay ilka iga daatan yihiin oo dib loo xiday oo weliba gacanta lagu toosiyay aad umaan xidhin oo dhakhtarba umaan tegin Een, waxaad arki kartaa een, dee inay feedhahaygii muraaleyin oo laba feedhood maalinta ay jabeen sa runtaa anigaa sii khasaaro badnaa labadayada marka dee ninkii isaga waa sahlanaabay ka dhigan tahay mar haddii aad u jiidhay haa anigaa jiray laakiin laftigiisu wejiga dakhar weyn buu ku lahaa qiyaastii sii maalintii la ii sheegay digir toban baa la taray qadaadkana afar Nin- ninkii dib ma isu aragteen oo ma istaqaanaano dib ma u kulanteen ninkaasi haa nin ninaan isku faamlinay buu haasaa ibraahim cadaani allah yarxama haatan waa waa dhintay nin weyn buu isagu ahaa aad iiga weynaa muddo badanoo dambaan wada joogi jiray oo markaan u sheekaynaya sida runta aad iigu qosli jiray
waa ninkii sida kaalaha jiiday buuna
haa waa ninkii jiray buu odhan jiray maxamuud erey baad isticmaashay hadda markaad sheekada ka sheekaynaysay waxaad tidhi jaadkii markaan meeshii fadhiistay ee waxoogaa waday ayuu faxalkii iga dhigay maxaad ka wadaa ereyga faxal Nin sida runta ah markaan qayili jiray waxaan samayn jiray in waxa laga yaabaa iyaga oo ku soo galeen qiyaastii imaka konton dollar oo kale oo baahi ay ku hayso bilmatel maryaha oo kale nidaam ama waalid ama wax ayaad lacagtii kala tartiibinaysaa waxa waa inaad waxaa ku qabsataa baad go'aaminaysaa laakiin marka aad cunto inta kugu horeyso labada mijooda ugu horeysa tusaale gabadh baa alag fadhiisanaysa ama meel meherada nin xaraaraysan baa u imanaya dhabar caqaari amaahe markaasuu eegaysa war naga tag tii hore ma adkeyn naa ninka ha celin badansa naa ninka laba mijood sii dabeetana horta halkaa ayuu faxal kaa dhigayaayo qof agtaada isa soo taago oo yacni ay xaraaraysan maad ma- ma- maan dooni jirin maan jeclayn inaan arko laakiin hadda waxaan jiday oo waxaan ogaaday inuu ahaa wuxuu tuugsi lagu jiday af ogaaday inaan waxba ku jabnayn waana baahin aan jirin laakiin se xaqiiqdaa marka waxaan u haystay baahi caalamka qofka ku dhacda ta ugu daran baan u haystay marka waa inaad qofka waa inaad ka gaadhood ka fujiso waad dhiibaysa islamarkaba waa inaad ka fudsa waa inaad kaga ridaa saas darteed waa inaad kaga rid ha hadduu gire kugu soo galo gire ninkii etoobiya ka warrami jiray hadduu afartan ninka ugu soo galo in mataqaanaaye in gire baan odhan jiray waa saacadda wallahi maanta ima dambe soo giira igu soo galay marka waa waa nimaanay waa nimaanay maalintiisu u bilowneen ninkaanu maalinta waxba haynin xilligaa maalintii soo bilowno haa de marna waa tallaaba libaaxda mar markaad mataqaanaaye marduufkaaga hesho baakirkaagana jabadda ku ridato tallaaba libaaxde sidii yacni nin de mataqaanaaye caalam soo xoreeya u tallaabsanaysa haddii kale luuqaad raacaysa ka dambe se adaa ugu sarreeya haa haddii aanad haynin sekada dambaad raacaysa ma xalaa wixii kaa hor yimaado inaad maanta aanad waxba hayn inay kuwadoogiyin buu kaaga dhigaya sida caarada gidaarka raacaysa aad dhuumanaysa
sidahaabaa dhig waad dhuumanaysaa aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo sheekadaasi inala wadaagayay dhegaystayaal sheekooyin kale oo maxamuud la kulmay amaba ugoojoogo ahaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda
Ugogoyay gablada, ugoyogo mugasi.
haatanna waa xubintii alabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaateen qaybtii u dambaysay ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington si wada jira u siiyeen fanaanka qamar suugaani iyo weliba cabdiraxiin sidiiq hello oo alabuur oo ku dhaqan magaalada hargeysa oo curiye heesa badan oo uu fanaanku qaado waxaanay caawaynala wadaagi doonaan qaar ka mid a heesahaas iyo weliba sababta ay ku yimaadeen aynu halkii kasii ambaqaadno waraysigu goobtii uu inoo taagnaa toddobaadyadii hore amaba inoo joogay waagaag heesta ugu dambaysa intaanan ku weydiin su-aal baa jirta waxaana laga yaabaa inay kugu soo noqnoqotay ama in badan lagu weydiiyey heesahaaga inta badan qamar baa qaada ama qamar sudaanun baa ku quuday ayaa ayaa ku luuqeeya In- maxay tahay sababtu ma adaa soo xusha ma isagaa heesaha inta badan kusoo baxood doorata maxay tahay sababtaad ugu xulataa inta badan
horta dee waxa jira een, dee wixii saami laguma qaybinayo maaha khayraad dadka dee maaha khayraad dee ummadii ka dhexeeya oo qofku isagunba dee qofku la jeclaado siinaya marka laga yimaado taa een, dee waxa jira maadaama qofka aad saaxiibkiisa inaad mar walba wada joogtaan wuxuu uga dhow yahay een, ama percentageka uu ku helayo sugaantaada bedankeedu way ka badan tahay qofka ay meel kala joogeen intuu kaasoo wardoonaya uu kuu soo socda ayaaba waktigeeda marka isaga waa qof mar walba wada joogno guri wada deganay de wixii maanta caawa aan sameeyo daqiiqa kadib uu arkay markuu deetana arka haddii uu ku qancay isagii baa kaadaya marka wixii isagu jeclaaday inuu dee kama qaadaysa qof kale ma siiyo sababa qof kale aad u siisaa dee meeshii ma tahan marka wuxuu baan leeyahay mahmaa saakaad igu mahmaahday baan ku celinayahay dee beri ninkii u dhow baa laf kala baxa
marka waa- warkaasi waa xidhan yahay marka saasuu saasuu qaybtaa ugu yeeshay qamar sugaani ugu dambayn su-aasha ama heesta ugu dambaysa een raba inaynu kusoo xidhno Een, waxaa laga yaabaa inta badan markaynu heesaha ka hadlayno fariimaa la diran jiray Een, shimbir iyo dabaylaha ayuu mid odhanayay oo d- shimbirkiibuu macnaha fariinta u dhiibayay midna wuxuu galaydh buu diranaya wuxuu lahaa galaydh ow adaa geesiyo biqine galaydh ow buu lahaa galaydhku diranay qaar dabaylaha qofayn baa leynaa marka laga waramayo afmaldaxa sugaanta soomaalida qofayn baa leynaa eekeeyaa jira shareeraa jira waxyaaraa jirta buunbuunin baa jirta qofayn weeye waa qofayntu waa wixii aan- waxaan caqli lahayn oo loola hadlo sidii wax caqli leh qofayn aad iyo aad qolaba waxbay soo isticmaashay qaar dabeelaha isticmaala qaarba waxbay isticmaaleen adiga intay soo socotay socotay bay sheekadii waxay timi jinkan kuu sasabi lahaa jinkaan la maslaxayaa muxuu ahaa miyaw horta waa wax ka duwan de wixii hore aynu naqaanay oo kolleyba taduur bay samaynaysaa thaqaafadu de Een, wixii hore la darsanayey eh, kolley waa wax ka duwan sida adiguba aragto bay maansadanay ku dhalatay Een, miyaw haddii awoodaha lagu siin lahaa maxaad samayn lahay markaa dareenkaygii jacayl baan kaga faa'iidaystay markaasaan darsana idhi miyaw dayaantaad jeclay Eh, dee jinkana waan u sasabi lahay si uu guri ugu dhiso ilaa cirkaa welibana guriga wiish mu mu mu wiish looma sameeyana de wiishka dabaqa afar boqolaad buu iskala istaagi yahay dabeelahana waad u sakhirleen si ay meeshu dabaqay doonaysa u geeyaan oo markaa eh, dabeelaha sabeeyaan salaankaaga dhigi lahaa kolba dabaqu saaraya marbaana siin karin iminka ma siin karo laakiin haddii la isin lahaa awoodeeda dee kalamada uaad waxaa odhan lahaa dee dabeelahana waxaa odhan lahaa lifti ahaan u raac Eh, jinkana waxaa odhan lahaa kuu dhiso guriga Eh, hadduu ilaah ciidankeedu leeyahay dee naftana waaban siin lahaa markayteedu baxda odhan lahaa adigu tan qaado laakiin wixii baanan awoodin isbitaal wuxunbaa dee wuxunbaa khiyaalkeyga unbaa dhex galay suuradda dhexdeeda
sambabadiyo beerkan saldhigkaaga dhigaya sida yeesha dhiigan sama kugu diraya sida yeesha dhiigan sama kugu diraya sambabadiyo beerkan saldhigkaaga dhigaya sida yeesha dhiigan sama kugu diraya sida yeesha dhiigan sama kugu diraya sacabada dhabtaydan ha kugu seexin doonaaye afka sida dhallaanke asarta kugu gurayaaye sacabada dhabtaydan kugu seexin doonaaye afka sida dhallaanke asarta kugu gurayaaye afka sida dhallaanke asarta kugu gurayaaye markitaad u socotee oo saacadada gaadhana oo markitaad u socotee oo saacadada gaadhana oo nafta waan ku siila ku siila waan ku siila markitaad u socotee oo saacadada gaadhana oo markitaad u socotee oo saacadada gaadhana oo nafta waan ku siila ku siilaye waan ku siila aqal laga sureero dahab laga samceeyaan inay ku sameeyaan jinka ku sasaabilaha aqal laga sureero dahab laga samceeyaan inay ku sameeyaan jinka ku sasaabilaha ku sasaabilaha hadda suuragelin karo waxaan ku saakhiri lahaa sakaradka mawdko waxaad saal ku maari layd su'aalaha qabriga jira su'aalaha qabriga jira su'aalaha qabriga jira su'aalaha qabriga jira hadda suuragelin karo waxaan ku saakhiri lahaa sakaraadka mawdko waxaad sahal ku maarilayd su'aalaha qabriga jira waxaad sahal ku maarilayd su'aalaha qabriga jira
wagaag cabdiraxiin aad iyo aad ayaad umahadsan tahay n gabagabadii baynu haatanna maraynaa waxaanu gudbi doonaa qamar sugaani qamar haddaad noo soo qabato heesta ugu dambaysa amaad dhegaystayaasha usoo xuso heesta aynu ku gabagabayn doono waraysigeenan iyo weliba barnaamijkaba maxaad soo qaban lahayd
waxaan soo qaban lahaa hees tiraahda inkastood heesaha cabdiraxiin aanan kala dooran karin oo aan wada jecelahay waxaan ka dhigi lahaa heestan tidhaahdaa shukriyey naftaydiirisa ku tiri dhakhtarkaygeye matalan dunidani matalan hagtaa qofaan digaa hagtaada qofaan digaa heestaasaan aada u jecelahay heesaha ii sadeeyo heesahan ugu jecelay bay ka mid tahay heestaasaan insha allah ugu soo khatimi doonaa
dayaxan wax ku daawadaaye wadnaha dhaqdhaqaaqaya ku shaqaynaya dayaxan wax ku daawadaaye wadnaha dhaqdhaqaaqaya ku shaqaynaya daltaaban ku dhafayo markaan ku helan dhaqdo noloshan i dhammaystirtay daraaridwadka daltaaban ku dhafayo markaan ku helan dhaqdo noloshan i dhammaystirtay matalan dunidani matalan agtaada qofaan dhigaa agtaada qofaan dhigaa shukriyay naftadgeelisana ku tidhi dhakhtarkaygiyae matalan dunidani madhalan agtaada qofaan dhigaa yara geeyana dhaqdhaaqa socodaadu tiri xasuustaydan ku dhigay dhagaxa buuraha ku jira haddaan dahabkaanaga dhigo quruntaadana dhiman sugo habaalkaagima dhigin dhagaxa buuraha ku jira haddaan dahabkaanaga dhigo quruntaadana dhiman sugo habaalkaagima dhigin
aad iyo aad baad umahadsanta aad baa ku xidhan- xidhanaya barnaamijyadiina Een, waxaan idin leeyahay rag buhayd guule
aniguna waxaan salaamayaa asxaabteeda ila joogta imika ugu horeysa nasiim sooraal muuniyam iyo walaashay nabcashiine iyo shirwac iyo bahda v o a iyo dhammaan dee ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin fanaanka qamar suugaan iyo weliba cabdiraxiin sidiiq hello guud ahaana barnaamijkeenii cawayskii caawana intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayey barnaamijkii cawayska